madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa dhagax dhigay dhismaha xafiiska furdada iyo qeybta soo dhaweynta garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo munaasabada dhagax dhig ayaa waxaa madaxweynaha ku welinayay wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka jubbaland maamulka magaalada kismaayo iyo agaasimayaal axmed cabdirasaaq maxamed oo wasiirka wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka jubbaland ayaa ka warbixiyey ahmiyadda dhagaxdhigga xafiiskan madaxweynaha dowladda jubbaland uu noo dhagax dhigay xafiiska kastamka iyo soo dhoweynta ee garoonka diyaaradaha kismaayo xafiiskaas oo aan rajaynayno in loogu adeegi doono bulshada garoonkan ka dhoofaysa ama soo degaysa iyadoo aan rajaynayno in adeegyada kala duwan ee garoonka looga qaban doono waxaana rajaynaynaa in uu ku dhaqan galo galo muddo laba bilooda ama ugu badnaan saddex bilood oo dhismaha noogu dhammaado oo aan rajaynayno isla sidaas in madaxweynuhu noogu xariig jari doono waxaa goobjoog nagala ahaa dhagax dhigan wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo aviationka wasiir ku-xigeenka iyo dhammaan shaqaalaha wasaaradda oo ay ugu horeeyaan shaqaalaha furdada garoonka kismaayo iyo shaqaalaha kala duwan ee garoon ka shaqeeya waxaan rajaynaynaa inuu dhismaha sidii loogu talagalay noogu hirgalo xafiiska furdada ee maanta laga dhagax dhigay garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo ayaa door muhiima ka qaadan doono dardargelinta howlaha shaqo ee garoonkaasi